sharciga ku noqoshadiisa cutubka saddex iyo soddonaad tan waa muuse oo ahaa ninkii ilaah ducadiisa uu reer banu israa'iil ugu ducayay intuusan dhiman isagoo leh rabbigu wuxuu ka yimid siinaay oo saciir ayuu uga soo kacay iyaga wuxuu ka soo iftiimay buur faaraan oo ka yimid tobanka kun oo quduuska ah oo gacantiisa midigtana waxaa iyaga ugu jiray sharci dab ah haah isagu dadyowga wuu jecel yahay kuwiisa quduuska ah oo dhammuna gacantaaday ku jiraan oo iyagu waxay fadhiisteen cagahaaga oo waxay qaadanayaan erayadaada muuse wuxuu inagu amray sharci dhaxal u ah shirka ree yacquub oo waxaayu shuruum ku jiray boqor markii madaxda dadka qabiilooyinka reer banu israa'iil oo dhammu ay soo wada urureen ruubeen ha noolaado oo yuusan dhiman oo raggiisu yuusan yaraan kanuna waa ducadii ee yuhuuda ugu duceeyey isagoo leh rabbiyow codka yuhuuda maqal oo isaga dadkiisa soo dhex geli gacmihiisu ha ku filnaadeen oo adiguna ka caawi cadaawayaashiisa oo markuu laawi u duceeyeyna wuxuu yidhi tumiimkaagii iyo uuriimkaagii waxay la jiraan kaaga aad jeceshahay oo aad masaah ku tijaabisay oo aad biyihii meeribah agtooda kula dirirtay kii aabbihiis iyo hooyadiis yidhi anigu ma arag oo walaalihiisna aan aqoonsan oo carruurtiisiina aan aqoon waayo iyagu erayadaadii way xajiyeen oo axdigaagiina way dhowreen waxay ree yacquub bari doonaan xukumadaada reer banu israa'iil sharcigaaga hortaada waxay soo dhigi doonaan foox oo meeshaada allabarigana waxay saari doonaan allabari dhan oo la gubo haddaba rabbiyow xoolihiisa barakee oo shuqulka gacmihiisana aqbal oo kuwii isaga ku kaca iyo kuwa nacabba dhexda ku dhufa si ayaan mar dambe u kacin oo markuu benyamiin u duceeyeyna wuxuu yidhi kan rabbigu jecel yahay wuxuu ammaan u fadhigi doonaa meel cagtiisa ah oo maalintii oo dhanna gaashaan buu u yahay oo wuxuu deggan yahay garbihiisa dhexdooda oo markuu yuusuf u duceeyeyna wuxuu yidhi dalkiisu ha ahaado mid rabbigu ku barakeeyo waxyaalaha qaaliga ah oo samada iyo sayaxa iyo moolka hoos fidsan iyo waxyaalaha qaaliga ah oo ah midhaha qorraxda iyo waxyaalaha qaaliga ah oo ah waxyaalaha bilaha soo baxa iyo waxyaalaha ugu wanaagsan ee buuraha gaboobay iyo waxyaalaha qaaliga ah oo kuraha daa'imiska ah iyo dhulka waxyaalihiisa qaaliga ah iyo buuxnaantiisa iyo kii duurka degganaa raallinimadiisa barakadaasoo ha ku soo degto madaxa yuusuf isagoo ahaa kii walaalihiis laga soocay sida dibigiisa cunadka ah weynaan buu leeyahay oo geesihiisuna waa sidii geesagisi oo wuxuu ku herdiyi doonaa dadka dunida dhinacyadeeda jooga oo dhan oo iyagu waa tobanka kun ee ree efrayim iyo kumanyaalka ree manase oo markuu sobulon u duceeyeyna wuxuu yidhi sobulonow ku farax baxniintaada adiguna asaakaarow ku farax teendhooyinkaaga iyagu waxay dadka ugu yeedhi doonaan buurta oo halkaasay ku bixin doonaan allabaryada xaqnimada waayo waxay nuugi doonaan hodantinimada badaha iyo bacaadka qasnadihiisa qarsoon oo markuu gaad u duceeyeyna wuxuu yidhi barakaha ku dhacdo reer gaad ballaadhiya isagu wuxuu u jiifaa sida gool libaax oo wuxuu dilaacsadaa gacanta iyo madaxa dhaladiisa isagaa doortay qaybtii koowaad waayo halkaas qaybtii taliyaha baa lagu kaydiyey wuxuu soo raacay madaxdii dadka oo wuxuu reer banu israa'iil la sameeyey caddaaladdii rabbiga iyo xukuumadiisiiba oo markuu dhaan u duceeyeyna wuxuu yidhi dhaan waa dhan libaax oo ka soo booda baashaan oo markuu naftaali u duceeyeyna wuxuu yidhi naftaaliyow kaaga raallinimo ka dhergayow oo barakadii rabbiga ka buuxsantayow adigu hanti galbeedka iyo koonfurta oo markuu aasheer u duceeyeyna wuxuu yidhi aasheer ku wiilasha ku dhex barakaysan ha ahaado oo hana ahaado kan walaalihiis u bogaan oo cagtiisana saliid ha daro kabahaagu waxay ahaan doonaan bir iyo naxas oo intay maalmahaagu yihiin xooggaaguna ha ahaado yushruunow wax ilaah la mid ah ma jiro kaasoo samada u fuula inuu ku caawiyo cerkana sharaftiisu u fuula ilaaha daa'imka ahu waa hoygaaga oo waxaa kaa hooseeya gacmo weligood jira oo cadowgana hortaadu ka tuuray oo yidhi baabbi'i oo israa'iil oo ah isha yacquub oo keliya ammaan buu ku deggan yahay dal sarreen iyo khamri leh oo waxaa samada uga soo da'ay sayax reer bani israa'iilow waad faraxsan tihiin bal yaa idinla mid ah oo ah dad uu rabbigu badbaadiyey kaasoo ah gaashaanka caawimaadiinna iyo seefta sharaftiinna cadaawayaashiinnu way isu kiin dhiibi doonaan oo waxaad cag marin doontaan meelahooda sarsare